اللهma انfacna bma clamtna وclimna ma ynfacuna وزidna cilma ynfacuna وlaa تجcl fيma clamtna وbala عalayna بsm الlah الرحmن الرaحيم kitaaب الqadr qadarka kitaabkiisii weeye kale qadarku dee horeynu kitaabu limaan ugu soo maray inuu arkaanta iimaanka ka mid yahay oo dee rumaynta la rumeeyo qadarku inuu iimaankeynii qeyb kaba mid yahay ama arkaantii kaba mid yahay horeynu u soo maray halkaasna waxyaalo ku tacalluqsanaa way noogu horreeyeen kitaabkan xataa umuuro kaba dambeyn doonaana way jirtaa ee dee waxaana ay tahay un wax kastoo kownka dhacay oo abuurkeeni kaba mid yahay oo dadka shaqaawadoodi iyo sacaadadoodii kaba mid tahiya waxay laba kulmayaan waa ilaahay subxaana wa tacaala iraadadiisii iyo mashiicadiisii waana wax horeeyey oo cilmigiisii azaligaa kuba sabqo ku horeeyey wax kastaana si taa cilmiga ilaahay kuba horeysay waafaqsan unbuu uba dhacayaa bartaaba weeye laakiin axaadiid kala duwan baan insha allahu tacaala arki doonaa baabu kayfiyati khalqi اlaadamiyi fii badni umih aadamiga abuuritaankiisan la abuuray caloosha hooyadii balse uu dhacayo iyo maraaxisha uu marayo taas caddaynteedii buu baabkeedii yahay iyo wa kitaabati risqihi iyo wa ajalihi wa camalih isagoo dee weliba kitaabo ka horreysaa jirtay oo waa taqadarkaba ah tani waa wax dambe oo markaa dee tii hore uun raacsan eh risiqiisa qoritaankii iyo ajashiisiia macnaa inta cumrigiisu gaadhayo iyo camalkiisu wuxuu yahay iyo wa shaqaawati wa sacaadati inuu shaqi yahay ahlu janno ah iyo inuu markaa shaqi ahlu naari yahay iyo inuu saciid yahay ahlu jannaha bal umuurahaas qoritaankooda la qorayo waqtigaa abuurkiisaas iyadoo dee iyaduna ay ku xidhan tahay un wixii horeeyey ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisi azarigaha ku sadqeeyey ee ku horeeyey xadaثna abu bkr بn abi shaybta qal xadaثna abu mucaawiyaةa wwakiicunxa وxadaثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayri الhmdaniy wlfd lahu qal xadaثna abi وabu mucaawiyaةa wwakiicun oo labadii horena waa ka wariyey abihiina uu ka wariyey saddexdooduba qaalo waxay idhaaheen xadaثna اأcmashu عan زayd bni wahbi عan cabdالlahi qal anahu qal cabdالlahi بn mascuud wuxuu yihi cabdاللahi بن mascuud xadaثnaa waxaa noo waramay rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa noo waramay wahuwa rasuulkuna aلsaadiqu waa mid isagu run sheego hadalkiisa iyo wixii uu sheegaba dee xaq un iyo wax runa un kuba warama almasduuqu loo rumeeyo oo dee ilaahay xaggiisana wixii ugu ballan qaaday ilaahay mawcuudkiisa ah mawcuudkiisa aha iyo waxyigan uu imanayo ayuu alla wixii uu la yimiba uu rumaynayaa ilaahayna oo dee sifadiisa taasa waa jumle ictiraadiya xaala maha oo fii kuli axwaalihi buu yahay aلsaadiq fii qowlih almasduuqu loona rumeeyo marka wuxuu yidhi ina axadakum ruuxa idinka idinka mid ah yujmacu waa la ururinayaayo khalquhu abuurkiisa fii badni cummihi caloosha hooyadii ayaa lagu ururinayaa arbaciina yowman afartan maalmood dee markaa ilaahay subxaana wa tacaala uu abuurayo waxdee kolley asbaab buu uba yeelay kulankan rag iyo dumar kulmayaan ayaa dee ay kaba beermayaan oo ilaahayna subxaana wa tacaala halkaa kaba beeraya ama ka abuuraya daba markaa dee ay dhacdo shaksigii ama ninkii uu la kulmay haweydii ayaa dee maalan manidiisa iyadana wixii buweybadeedii ay laba xidhiidho ayaa afartan cisho ayaa la ururinayaa waa khalqigiisii oo waa nudfo waa markaa hore dee waa manidun iyo wixii kaba laba xidhiidho xagga dumarka kaba yimid taas bay muddada ahaanaysaa yujmacu khalquhu fii badni ummihi arbaciina yowman macnaa dee shaygana waa nudfadii weeye xadiidka sidaan aragnay laftigu yujmacu khalquhu fii badni umihi arbaciina yowma wax nudfa ama kelimadu lama socoto waana xadiidkan bukhaari iyo muslim way wariyeen muslim oka halkan xadiidka inooguba dhigtay kolley dee alfaada yar ka duduwan unbuu inoo sheegi doonaaye lafdigo dhan inooma soo celinayo xadiid kale oo xudayfat bnu asid baa kaba dambeyn doona bukhaarina isagu kollay dhowr meelood oo badulkhalqi meelo kaba mida laba meelood oo kaba mida iyo kitaabkan aan joognay kitaabulqadaro waliba xaafid ibnu xajarna xadiidkan dee safaxaad dhan uu kuba sharxo mala haddii si fiican loo madbeeceeyo loo saaro xuruftana la yar bedelo dee kollay safaxaad malaa labaatanna kaba badnaan lahado ama ay ka ziyaadi lahaayeen be ayuu kuba sharxaye labadooduba way wariyeen marka asal ahaanin bukhaari iyo muslim laftigan nudfatan kuma sugna wal aan arkayno kutubtii bal matalan arbacuunkii imaam nawowi iyo riyaadkiiyo dee kutubtiisa iyo kayrkiiba markay xadiidkan soo naqlinayaan dee lafdigan baa ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni umihi ama nudfatan arbaciina yowman lafdigaas bukhaari iyo muslimna waa loo tiriya bal lafdigu ma jiro oo walow macnuu waa jira oo waxaa la urinaya waa nudfadii alfaadaha dambena waaba inooguba iman doontaa dee lafdiga xadiidka haddaana inoogu iman nudfadaasi lakiin waxaan leenahay bukhaari iyo muslim markaan eegno matnigoodii lafdigu kuma sugna ma garan karnana kutubtan dee mukhtasaraadkaasu u bilaabmay lafdigani uba yimi allahuma abu cawaano mustakhraj kitaabka muslim ku leh ama musnad leh mana aha abu cawaanaha aan kitaabka ku aragnay wadax ibnu cabdillaahi waa nin muslim kaba dambeeyo mustakhraj leh kaas bay dee duruqdan xadiidkan oo aada u badan marka la eego cabdillaahi bni mascuud ama dadkii la wariyey haba noqdeen dadkii kasii wariyey isaga iyo acmash iyo dad aada u badan oo acmash kaba wariye iyo ayay mid ahaan lafdigu nudfa dhacay waa abu cawaano kitaabkiis ayuu dhacay waxaan leeyahay saxiixeyn lafdigan inoogu sugan kutubtan arkayno lafdiga nudfa kuma dhicin yujmacu khalquhu fii badni umihi arbaciina yowma uma yakunu wuxuu ahaanayaa fii dalika waa dee mowdica iyo meesha laguba ururinayey yakuna bmacnaa yasir weeye calaqatan xinjir buu noqonaya bmacnaa nudfadiiyo wixii markii hore biyo ahabaa isbedelaya wuxuu isbedelayaa dee dhiig yaroo guntamo dee adka yar adagoose waa xinjir un mila dalika waa muddada aan soo maray afartanka in leeg oo afartankii hore dabadeed waxaa bilaabmaysa calaqadii afartankaa labaad calaqadaasu ahaanaya ilaa ay calaqadu taam noqoto bal waana dee shaygaa xinjirta waa waxa haddii dee laba taabto gacantii kuba dhegayo kale in lafdigan calaqa ee kaasu ahaanaya uma yakunu fi dalika mudqatan mila dalik kolley kitaabkeenana m muslimna riwaayadiisa laba goor bay lafdigani soo noqday fi dalika iyo mila dalik waa la arkaa riwaayadii de ay soo noqonaya waa riwaayada صaxiixa bukhaari kuba sugan oo uma yakunu mudqata mila dalika un oo fii dalikada hore kumay sugnayn fii dalikadaasi kuma sugnata hore wuxun ba ahaa uma yakunu mudqatan lakiin lafdigan riwaayada muslim weeye kolley macnuuna si aan ku laqbeeyey oo waxa weeyaan dalikada hore waxay noqonaysaa waa maxalkan aladi ijtamacad fiihi nudfa oo maxalkii baan ka dhignay inay fii badni umihi baana inooguma sugnaaye waa raximkii raximkuna calooshiibuu kuba jiraaye dalika lalabaadna waxay noqonaysaa un waa ila zaman aladi huwa alarbacuun oo saasaa macnuu yahayo uma bacdiyeed labada goorba saasaan ku laqbaynaynaaye yakunu wuxuu noqonayaa fii dalika ay fii hada almowdici mowdica dee marka horeba lagu urinayay abuurkiisa mudqatan in hiliba waa in hiliba dee abuurkii baa bilaabmay oo markaa waa waslad yaroo kooban oo in qadarkaa afka la geliyo in leeg ayaabuu noqonaya dee marka dambena ina weynaanaya koraya ziyaadaya waxaa intaa dabadeed dhacaysa in la dee takhdiidkii indhihii iyo dee markaa suurtiisa ay kala caddaadaan oo suuradii ibnu aadam uu yeesheen mila dalika waa muddada afartankaa in leeg oo macnaa waxa weeye kolley qur-aankaba suuratu xaji iyo mu'miniin iyo waatay nooguba sugan maraaxi maraaxishan iyo adwaarta khalqigu walow dee aan muddadu ku sugnayn afartanka afartanka qur-aanka aana ku sugnayn haddana waa maraaxisha uu marayo nudfa marka hore uu noqon calaquu noqon mudquu noqon dee markaasaa deeto haddan taswiirtii iyo naftii oo la gelinayo waxyaalahaasi ay imanayaan bal maraatibtaas iyo maraaxisha ama adwaartaas baa abuurkeenu soo maraya waktigaa ugu horeeya ee dee waxa weyn ay kulmaan wixii ilaahay kaba beerayey ee rag iyo dumar kaba imanayey waa muddadaa hore ee uu nudfadaa yahay haddana calaquu muddadaas noqon uu noqonaya calaquu noqonayaana maaha macnuu marka afartanku buuxsamo labaad ayuu calaqadii noqonayaa afartankii labaadba markuu galo calaqadii baa bilaabmaysa waxaa laga yaabaana inuu maraatib intaa waa korayaaye calaqadii ay taam noqoto nihaayada arbaciinka dabadeedna arbaciinkii saddexaad maxaa bilaabmaysa mudqadii dee markaasay iyaduna taa kuba taam noqonaysaa muddadii muddadaa dhexdeeday ku taam noqonaysaa laakiin muddada wixii waa isbedelaya kolba san buu isu bedelaya uma yursalu lmalaku marag baa lasoo dirayaa kolley waa malag dee loo wakiishayba wadiifadiisu ay tahay arxaamta iyo waxaa gelayaba fayanfuku fiihi ruuxa waa markay saddexdaa afartan dhammaadaan ayaa uu ruuxdii uu ku afuufayaa waa naftii baa markaa gelaysa oo markaan ilmuhu dhaqdhaqaaqayo waa boqol iyo labaatan habeen dabadeed ama afar bilood saddex afartanaad dabadeed wa yu'maru biarbaci kalimaatin kale wayumaru biarbaci kalimaatina riwaayaadka qaarkood san kaba faa'iidaysanayno imanka halkan una waa looguba cadfay maha macnuhu waktigan ruuxii la gelin la afuufayo ayaa kelimaadkan laba afariya waxaa la arkaa inay deetani kaba horeyso oo waktigaa hore ee dee mudqadii ama afartankaa hore dabadeedba ay arrinkan yimaado laakiin ruuxda gelinteedii baa noqonaysa boqol iyo labaatankaa habeen dabadeed yumaru malagii waxaa la amrayaa biarbaci kelimaatin afar kelimaa la amrayaa bikatbi risqi risqiisa qoritaankii risquna waa wixii lagu intifaaco o dhan baa risqi la yidhaha macnaha muddadaa uu nool yahay waxaa risqigiisu yahay ama kii xisiga ha noqdo ama kii macnawiga guud ahaanba risqigiisi baa la qori waa waxa uu yahay mid waasica mid cidhiidhiya mid xaraam xalaal dee waa inay wixii uu ruuxu ku intifaacaya xataa dee kii xaaraam weligiiba cunayay ilaahay muu arsaaqin lama odhanayo iyaduba waa risqigiisi waa risqi ee waxa weeyaanuun waa risqigiisii oo warisqu cinda alqowmi maa bihi intifacsu laha laqaani bal markaa in taasaa la qori horta waa mid waa ajali ajashi ajashina waa muddada cumrigiisa markaa dee muddadao dhanna waa la yidhaha nihaayadeedna waa la yidhaha waa ilaa inta uu gaarhayo ajashiisu ilaa inta camalkiisii camalkiisu wuxuu yahay mid fiican iyo mid xun wuxuu yahay iyadana waa la qori wa shaqiyun wa huwa shaqiyun bal mubtadaan iska qadaranaya isagu inuu ku shaqiya yahay oo dee khaatimadiisu intay xumaato marka horena ay u sabaqday shaqaawadaasi ahlu naara aw saciidun inuu saciid yahay intaasaa la qoraya kollayna umuurahani waa umuuro hore qorna lowxul maxfuudkaba uguba qornaa ilaahay cilmigiisii azaliga ahaa kuba sabqay intaanu khalqigaba abuurin ruux kastaba waxan waana cilmigaa hore kaan isbedelayna arrinkadi waa muujin loo muujinayo malaa'igtii shaqadoodna umuurahan ahayd oo markaasaa halkaa horea laga soo naqlinaya ama dee taa horey tahay alfaadana way noo dambeeyaan inuu malagu markaa u odhanayo ilaahow maxaa risqigiisu yahay ajashiisu maxay tahay oo umuurihii dee loo sheegayo markaasu sii baa lagu qoraya fa huwa aladi laa ilaaha kayruh ilaah baan ku dhaartay isaga un mooye ilaah kale aanu jirine ina axadakum axadkiin layacmalu waa camal falaya bicamali ahlijannati ahlujannaha camalkooda shaqadii ahlujannaha macnaa waa daahirka iyo sida muuqata khayrkii buu la imanayaa xumaantii waa ka dheeraanayaa camalkii saalixa ayuu laba imanaya xataa maa yakuunu ilaanu noqonba beynahu isaga dhexdiisiiya wa beynaha jannada ilaa diraacun dhudhun mooyaane oo macnaa waxa weeye cumrigiisii intii badnayd buu waxaan kuba jiraya oo haddii uu bal markaa maanta uu dee isagoo taasun ku signan camalkaasun hayo uu dhinto dee jannadii waa geli lahaa markaa marka cumrigiisii dhowaado ee waqtigiisuu dhowaado ayuun baaba xaaladiisii isbedelaysaayo fayasbiqu waxaa ka qaalib noqonaya caleyhi korkiisa alkitaabu wixii loo qoray fayacmalu camal falaya bicamali ahli naar markaa dambuunbu ama kufri ha noqoto ama macsiyo uu ku dhinta ha noqotee camalkii naar lagu geliyey buu samaynayaa oo siduu markii hore wuxuu waday ayuun bay khaatimadii ka xumaanaysaa dee saabiqadii horena way ku xidhantahiyo wixii horeeye shaqaawo ama sacaadee dabadeedna markaa camalkii ahlunaarkuu samaynayaao kii un baa geerida ugu imanaysa isagoo camalkii ahlunaarka wado fa yadkhuluha naar buu gelaya ama calaa sabiili ta'biid ha u galo haddii kufri ahayd waxani ama macsiyo uu kuba dhinto inu ka toobadkeenno loo qabtay haba noqoto yaanu calaa sabiili اkhuluud uba gelin be naar buu gelin waina axadakum axadkiina layacmalu waa camal falaya bicamali ahli الnaar dadka ahlu naarka camalkoodii ayuu samaynayaa oo macnaha waxa weeye dee ruuxani waa jaanibka badan jaanibka hore ruuxu hadduu dee bal matalan aan wax xuno u qarsooni jirin oo bal matalan waxaa la arkaa inaanu dee tan isbedelkani kuba iman inta badanna dadka taasi ay kuba yimaadaan kuwa ay dadku had iyo goorin khaatimadan xun iyo waxyaalahaasi ay kuba yimaadaan wuxuu hadduu dee daahirkiisu san uu yahay baadinkiisuna yahay imaankiisu hagaagsan iyo ikhlaas iyo ay taasi jirto oo kale in qaliban ilaahay uu de waxa weeyaan dee dariiqaas waa u daa'imiyaaba ee arrinkan isbedelaya waxaan dhacayaa wuxuu kuba yimaadaa waa marka laga yaabaa ruuxu wax waa muuqdaan laakiin wax qarsoonoo ama dembi uu hoos ahaan u sameeyo eeg dembi hoos ahaan u sameeyo oo uu ku negiyo ayaaba jira ama dee ikhlaas la-aan inaanu camalkan ilaahay daraaddii ulaba imanayn adigu waa dasiisa fi lbatin ayaa qaaliban isbeddelkan keena taas baa keenta khaatima xumadanba keento oo bal maalan welibana jaanibkaas dadka markii hore xumaan samaynayey ee marka dambe un ilaahay toobadda waafajiye toobad kuba dhintaa waa jaanib badan ama jaanibkan kale nin wanaagun samaynayey wanaagun samaynayey oo marka dambe untay dariiqii dee uu weydaarto isagoo camal xun samaynaya u kuba dhintaa sida tani ay u badan tahay uma badna ee noocaasna wuxuu kuba yimaadaa dasisadaa baadinka iyo waxaa bal matalan kollay qarsoon oo dee ilaahay og yahay laakiin dadka aan uba muuqan oo kale taas buu kuba yimaadaa arrin kalena way jirtaayo xadiis baynu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo jihaad lagu jiro nin aada u dagaalamay uu yihi waa ehlunaarba taas oo kale markii dambe la ogaadee ninkiiba wuu isdilay rasuulka ilaahay yihi in arajula layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabdu linnaas eeg ahlu jannaa camalkooduu sameeyaa waa waxa u muuqda macnaha arrinku waa ka duwan yahay ikhlaas meeshii ma jiro ha lagu arkiyo ha lagu maqliyo ha lagaa warramuun buu leeyahay ee wax uu ilaahay daraaddii aada ugu dhowaatid aada ku badbaadid uu leeyahay maba jirto oo dadka wixii u muuqanayana dadku baadinkii ma ogey ilaah baa og taas buu samaynayaayo markaasaa deeto marka dambe maxay noqonaysaa un dee akhira lacib xaaladiisii wixii uu qarsanayay unbaa soo baxaya marka bal taas oo kale waxay ahayd waa camal aan ikhlaas lahayn aan wanaag markaas lahayn un ilaahay daraaddii loolaba jeedin ama kan waa dhici karta isagoo camalkii daahir ahaan dee waa kan camal camalkaa dee janno laguma gelaya daahir ahaan yahay laakiin markii dambe dee bal waxaan ka qaalib noqonayo kitaabkiisa ee uba qorna haba yimaadeene inay bal matalan tani ay kuba imanayso kollay labadaba waxay nooguma sugan un xadiidka horena inuu ruuxu ku dadaalo ikhlaaskiisa iyo camalkiisa inuu ilaahay daraaddii ula yimaado iska dhowro bal wax kale inay soo galaan oo riyo iyo sumco iyo taasa tan kalean haynana kol haddii arrintu khaatimada tahay dee inaan camal laysku hadlayn oo ruuxii aan camalkiisan iyo waxaanu la imanaya cajab gelin ee waa kii rasuulka ilahay o xadiidka lan yunjiya axada minkum camalin waxa weyaan camalu dee waxa weeyaan de waa nina camalkiisu ma badbaadin naxariise ujeedadu tanna waxay weeyaan bal cujbigii iyo itikaal cala alacmaal iyo waxyaalaha caynkaasa in lagaba dheeraado arrintu ay tahay dee naxariista ilahay ruuxi sababtii hala yimaado wixii uu la imanayey ilaahay daraaddiina ha u khaalis yeelo iskana ilaaliya alitikaal cala alacmaal iyo alcujbi oo waxay khaatimadu noqon doontaba war looma hayo kollay dadkii saalixiinta ahna kuwa khaatimadooda ka warwara iyo maxay noqon tarow oo markaa iyo taa ka ooyi jireena way jireen kuwa arrin kale oo ah saabiqadii oo dee khaatimadan kollay saabiqadii bay ku xidhantah taba maxaa ii horreeyey ohintooda iyo cabsidoodu ahayd maxaa horreeyey oo kale inay saabiqadaa hore say ahayd ayuun bay khaatimadan noqonaysaa arrinka raadka weyna waa saabiqada hore kuwa taa ka ooyeyna way jireen be bal muhimku labada xaalaba ikhlaaskiina in lagu dadaalo taas laakiin qaaliban culimadu waxay dhahaanun waxyaalaha isbedelkan keena khaatimada xuna keena waa wax qarsoon oo ama macsiya ama xumaana ama dee ikhlaas la-aanoo u qarsoona oo waxaan muuqanaya aan ahayn taas baa dee waxyaalahan keento ee camalka marka la eego sirta ah ee wanaagsan ee ruuxuu laba yimaadaana waa wax badbaado weyn keena si rasuulka ilaahay noobaba sheega oo taas in waxyaalaha iyaga qarsoon ee ruuxu bal matalan u qarsoon ee in macsiyada ee ruuxu laba yimaade aan dadka u muuqana hadda dadkiina wax kalena waa waxaad iyo goor khaatima xumo kale khaatimada xumo keenaba oo taasoo in xadiis baa wuxuu ahaa kolle waana xadiis aada u weyn ba arrinta ama dee cabsi weyn leh rasuulka ilaahay inuu yihi dad baa la imanaya acmaal dee buuraha tihaamo kale waa buuraha waaweyn leegoo cadcad oo dee iftiimaya ayay laba imanayaanoo markaasun baa ilaahay wuxuu ka leeyahay suma yajcaluha habaan ilaah baa wax baaba'ay kaba dhigaya saxaabi ama asxaabtii baa waxay idhaaheen rasuulki ilaahw bal dadka caynkaasa noo sheeg dee si anaan iyagii ugaba mid noqonoo dee tu yihi waa kuwa idinka un idinkaba mid ah oo camalkiina aad la imanaysaan bay laba imanayaan habeenkii qiyaamkii habeennimo way u kacayaan saa uguba kacaysaan walaakinahum id qowm idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuha laakiin arrintu maxay tahay waa dad markay waa kaasoo salaatuleilkii waa tukanayaa salaadii iyo soomkii waa waa ilaalinayaaye laakiin markay macaasi iyo xumaan ay u haad helaan markay arkaan hareerahooda dayaanidhahaan yaa ku arkaya ilahay bay iskaba iloobayaan oo maxaarimta ilahay markay la gooni noqdaan way ku dhacayaan eeg ma jirto khashyadii ilaahay baa arkaya ka joojinaysaye markaa ay wix u qarsoon arkaan ee macaasi ah way ku dhacayaan ilahay markaas de camalkoodii ayay tiba kaba baabina waxyaalaha de baan leeya bal umuuraha khaatimada ximada iyo umuurahan keenayaba ayaan leeyahay faydkula ina axadakum axadkiin layacmalu bicamali ahli naari buu samaynayaa xataa maa yakuunu ilaa anuu noqon beynahu isaga dhexdii iyo wa baynahaa naarta dhexdeediiba camal xun buu intaa kuba jira ilaa diracun macnaa hadduu dee saa kuba dhinto waabu geli lahaa naar fayasbiqu calayhi kitaabu kitaabkii baaba ka qaalib noqonayo wixii hore loogu qoray inuu saciid yahay oo markaasuu buu baraarugaya oo odhanaya war imsunbaad ilaahay caasiyeysay wixii buu kaba joogsanayaa waa toobad keenayaa un shaw gaaridiina waa usoo dhowdayba waxba uma way hadhinoo fayacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahli janna macnaha toobad dhaba atawba tahdi muwaa qablahaa de san hore usoo maray toobadii wixii ka horreeyay duminaysa camalkii ahlijanna buu sameeya wixii hore o dhan ba waa laga dhaafay waxaan imaka u qoran fayadkuluhaa markaasuu jannatii kuba gelaya bal kolley axaadiisu way inoo soconaysaaye wuxuu sheeku leeyahay umuuraha halkan waxa weeyaan un markay noqoto xagga ruux camal fiican laba imanayo khaatimadu ay xumaato markaanu ikhlaas la-aanta ay ahayn dee desisadaasna way jirtaa baan leenahay ma badne ee laakiin ludfiga ilaah iyo naxariistiisa waxa badan dadkii xumaanta samaynayo marka dambe uun intay toobad keenaan xagga kale iyo khayrkii usoo jeestaba taas baaba badan bal markaa waxa ay tahay uun horta dee qadarkii sugitaankiina xadiidka waa inooguba sugayo waxaan waxaan keenay isbedelka keenay waa qadarkii horeeyey ee isagii looba qoray in towbadu wixii ka horreeyey inay duminaysaana kol hadduu intaasoo dhan xumaan soo sameynayo markii geeridiisu dhawaato intuu toobad keenay janna uu kuba galay toobaduna dunuubtii kaba horreysay inay duminayso ee ruuxu kolba wixii uu ku dhinto ama shar iyo khayrnana waa waxa loo xukumayo walow de asaab amacaasi asxaab almacaasi kayr alkufri aan leenahay ilahay taxta almashia ay kuba sugan yihin o waxuma goynayno de haddana waa waxa la leeyahay kolley camalka ama loo nisbeynaya ayuu noqonaya bal xadiidkuna waa inoo socdaa xadaثna cثman ibn abi shaybata وaisxaaq ibn ibrahima kilaahuma can jariil ibn cabdilxamid xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim qal aخbarana ciise بn yuنus x وxadaثani abu saciidi ilashaj qal xadaثana wakic xa وxadaثana cubayd الlahi بn mعaadi qal xadaثana abi qal xadaثana شhucbaة بn xajaaji kulhm can اأcmaش koley xadiidka acmash malaa dee dad badan ba ay tiriyaan xaf بn xajarle afartameeye ama waabay kaba badnaan kartaa buu leeyahy dadkii asxaabtii acmasha ee xadiidka isaga kaba wariyey ee dad isaga la wadaagsadeen way jiraan cabdالlahi بn mascuud dad صaxaabo oo kaleo iyaguna xadiidkan macnihiisa la wariyeyna way jiraane bal markaa dhammaantoodba raggan uu inoo tiriyey acmash bay ka wariyeen isnaadkiisii ahaa can zayd ibn wahbin can cabdillahi bn mascuud qaala fi xadiiثi wakiicin markaa wakiic xadiidkiisa waa riwaayada wakiic xadiidka riwaayada uga wadaaye wuxuu kuba yidhi ina khalqa axadikum yujmacu fii badni umihi arbaciina leylata markii horena maxaan soo aragnay lafdigii hore ee uu markaa acmash uu kaba warinayey dee abu markaa cabdullahi ibnu numayr iyo abu mucaawiya wakiic riwaayada hore bal maalan acmashaynu sooba aragnay waxaa kuba sugnayd arbaciina yowman halkana maxaa dhacay arbaciina leylatan wa qaala fi xadiidi mucaadin can shucbata arbaciina leylatan arbaciina yowman aw arbaciina yowman waa shak walo aniga ii taalown arbaciina leylatan arbaciina yowman lakin waa shaki dariiqi وأmا في xadيiثi jrيr وعيسى aربaعيiنa يوما manaa waxa weeyaan kole xadiidku waa mid keliyahe ruwaadii badnayd ee acmash ka warisay ayaa alfaadahay ku kala dunaayeen waxa kamid ahaa lafdigan horta waa afartani arbaciina laylata arbaciina yowma iyo iyadoo shaki ah riwaayo lakiin waa isla midun oo haddii la yidhaha arbaciina leylatana waa dee afartan habeenoon maalmo la socdan maaha waa afartankii habeenoo maalmahoodu la jiraan arbaciina yowman haddii la yidhaahna waa afartan cisho oo dee afartan maalin maalin lasoo qoodo habeenadii laga dhex saaray maahe waa arbaciina yowman ma bilayaaliha umun markaa waa mid keliya un macno keliyun bay leeyihin bal xadaثna mحamed بن cabd للahi بn نmayri وزuhayr بن xarbi وlfظ لبn نmayri qal xadaثna سfyaan بن عuyaynata عan cmr بn dinaar عan abi طfayr عan xudayfaةa بn asidi yblغ bih النabiy slى الlه عalيه وsلم qaal wa qaala النabiy abu طfaylna waa صxaabigii asxaabtii rasuulki ilaahayna uu geeri dambeeyey camir bnu wasilata magaciisu bal riwaayada dambe magaciisu inooguba iman doona isagaa isagu صaxaabi yar buu ahaaye صaxaabigan ka weyn buu xadiidka ka warinaya marka muxuu yihi rasuulki ilaahay baa yihi yadkulu waa gelayaayo almalaku malagii calى النطfati نطfadii de waa markan malagii almuwakl biالraxm weeye bacdamaa tastaqiru fi raximi intay raximka ku sugnaatay dabadeed biarbaciina aw khamsati wa arbaciina leylatan waa shak afartan ama shan iyo afartan habeeneed dabadeed horta nudfadu imika halkan waxaa looga jeedaa waa almani waa manidii dee ninka kaba timi iyo wixii xagga dumarka ee bawaydadii ama wixii ugaba yimi xagga dumarka ay isku darsameen asalka hore lafdiga nudfana luqada carbeed almaa saafi qaliil waa biyaha intay saafiga yiin yar ayay anudfaba yidhaahaan bal markaas laakiin waxaa looga jeedaa marka ugu horeeya kulan ku dhaco waa asbaabtii ilaahay diyaariyey si halkan ay wax ugaba beermaan janin ugaba samaysmo ee lagaba abuurmayey e ayaa marka afartan habeen de intaa hore malaa waa taas wax yar baahsan halkii ay gashay way soo urureysaa saa imaka xadiidka ahayd nudfadaasay noqonaysaa markaasuu malagii ayaa iman oo fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow ashaqiyun aw saciidun shaqi miyaa shaksigani mise waa saciid fayuktabaani waa la qoraya maha labadiiba in la wada qorayo labadiiba uu shaqiyo saciid wada noqonayo ee dee maxaa la qoraya yuktabu axaduhuma weye waa kolba ku yahay oo dee waana wixii cilmigii ilaahay sarigaa ugu sabqay waa loo sheegayaa malagiyo kiibuu qoraya fayaquul wuxuu odhan haddana ay rabbi rabbigayow adakarun aw unha ma mid labba mise waa wax dhadig waa waktigan dee waa weli lama suurayn waa intaan la suurayn horteed markaa dabadeed baa dee ruuxa takhdiidkiisa iyo shakligiisu khaasatan mala afartanka saddexaad iyabuu imanayaa intaan nafta la gelin de inay bacda afartanka saddexaad markay dhammaadaan dabadeed baa ruuxdii lagu la gelinayay laakiin waa inta ka horeysa waa inta uu mudqada yahay ee intan uu yahay dee bal matalan ama biyo uun yahay ama calaqo uun yahay weli takhdiid iyo taswiir ma jiro oo dee hadduu wax soo dhacaana biyo khali un baabay noqonayaan waa marka afartankaa saddexaa intay bilaabmeen suuradii ay taam noqotee laakiin dee imaka waktiyadaas dee waana suurtagal lafdiga daahirkiisu suu yahay si muddadaa horteedba umuurahani dhacayaan walow qaadiciyadii ay kaba dhigaan laba xaalay tahay oo xaalana waa tan dee ficlan la fulinaya ee suurayntiisa iyo waxyaalahaas raacsan xaalana imika waa kitaabo iyo sheegid lasii sheegayo oo lasii qorayo un iyadoo qabla taswiir ay tahay siaa xadiidkan tay kuba xambaareen fayaquulu yaa rabbi adakarun ay rabbi adakarun aw unha fayuktabaani macnaha kolba ku yahay baa la qoraya wayuktabu camaluhu camalkiisii baa la qori wa aharuhu wa ajaluhu aharkii waa raadkiisii waa ajashiisii waa muddadii cumrigiisa waa isla mid marka ayaa isna inta uu gaadhsiisan yahay baa la qori wa risquhu risqigiisiina waa la qoraya uma tudwa suxufu wixii waraaqa ahaaye laguba qoray waa la laabayaayo falaa yuzaadu fiiha walaa yunqasu waxaan ziyaado ma yeelanayaan nuqsaanna ma yeelanayaan ajashiisna waktigii un bay noqon risqiisu waa intaa loo qoray camalkiisa wax isbedel adigu ma jiro de waa wax horoo laga faaruqay weeye la dhameeyey oo waxna laguma kordhinayo waxna laguma nuqsaaminayo bal xadiidka dariiq labaad uu leeyahayna waan eegaynaa waaba kan in yarna ka yar basisan bal waana xadiidkan dambe muslimun baa wariye bukhaari isagu muu warin oo kitaabkiisa kumuu soo saarina kaa hore ibnu mascuud unbu isaga kuba kaaftoomay iyo mid anas oo isagu aan lahayn muddooyinkan ee dee maraaxishani haba jireen malaga iyo dhawaaqiisu haba jireen iyo umuurahaasi laakiin taxdiidka muddooyinkan xadiidka anas ku sugnayn isna bukhaari kaa hore raaciyay ibnu mascuud kitaab اlqadr xadaثnي abu ظاhir أحmed بn cmr بn srxn qaal aخbarana بn whbi qaal aخbaranii cmr بn الxاariث عan abi الزubayr الmakiyi ana caamira bna wasilata w abu طufayl xadaثahu anahu samica cabdالlahi bni mascuudin yaquul oo wuxuu maqlay abu طufayl cabdالlahi bni mascuud oo leh الshaqiyu man shaqiya fii baطni umih والsaciidu man wucida bgayrih manaa waa hadal mawquufa laakiin dee xadiidkiisii uu warinayu kaba qaatay ashaqiyu ruuxa shaqigihi man shaqiya ruuxii shaqi noqday weeye fii badni umihi caloosha hooyadiisa oo kuba sugan oo ujeeddadu waa kaa inuu shaqi yahay waktigaa loo qoray kaasi dee isbedel ma noqonayso xataa daahirka wax ka duwani hadday inta uu noorye kaba muuqato ugu dambeyn xaaladiisu taasay ku dambeyn oo ruuxa shaqigii waa kaa shaqaawadiisu iyaduna waa ka horreysayba oo waa wixii qadarkii ee arrinkani waa arrin dee marka dambe muuqanayo kaa hore kuba xidhane waa wixii u sabqay un kaa weye wasaciidu ruuxa liibaanayna mawcida ruuxa lagu waaniye way bikayri ninka kayrkii ku cibro qaata ee ku waansooba kaas baabana ruux saciida intaasuu ka maqlay xadiidka kale hadda kamuu maqlinaynu soo maray faata markaa abu dufayl wuxuu u yimi rajula nin min asxaabi rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam yuqaalu lahu xudayfat bnu asidin اlgifaariyu nin صaxaabiya oo xudayfat bnu asid la idhaah reer gifaara ayuu u yimi faxadaahu xudayfu ugu waramay abu dufayl abu dufayl baa waramaya xudayfana waa u waramaya bidalika waa madkuurkaasoo maxay ah min qowl ibni mascuudin malaa uu la yaabay sida uu ruuxu dee shaqinimadan horeysa iyo kaa caloosha hooyadii intii aanu adduunyaba iman eenu wax camala laba iman haddana layidhi isagaa ka waqtiga halkaasuu shaqinimadiisu kaba bilaabantay ama ay tahayba tii buu qariibsaday saxaabigan buu u yimi isagoo arrintii u sheegay weydiinayana bal wixii uuba maalan waana kanoo faqaala wuxuu ihi wakayfa seebaa yashqaa shaqi uu noqonayaa rajulu nin bigayri camalin isagoo weli wax camalaba la iman adduunyaba aan u soo bixin seebuu shaqi u noqonaya ibnu mascuudnada waa ka yidhaha shaqiyu man shaqiya fii badni ummi faqaala lahu rajulu xudayfa weeyaan ninki ninkiibaa ku yidhi atacjabu min dalika arrinkaa miyaad la yaaban tahay ood la yaaban tahay inuu dee camal la-aan iyadoon camalkii la gaadhin shaqinimadani jirto walow dee camalkii maka way inoo dambaysaa ruux kastaba wixii loo abuuray baa loo dhib yaraynaya inagu laakiin taa hore way inaga qarsoontao maxaa inoo horreeyey ma ogin laakiin maxaa waajibkeenu yahay dee inaan camalkii gudano waxbaa layna faray sabab baayo dee markaa taasna in walow amaaraadkaas haddaba inaynu wixii bal inaga waajibkeenu ahayd gudano waxaa saabiqadu jir ay ahaydna war uma hayno oo wax inaga qarsoon khaatimadu waxay noqon doontona war uma hayne laakiin inaga taasi waa umuur ilaahay kuba tacalluqsan oo dee waxa weeyaan cilmigiisii iyo mashiicadiisi iyo iraadadii inaga waajibkii ina saarnaa oo wixii layna farayna inaan la nimaadno wixii laynaga nahayna inaan naga kaba dheeraadno dee rasuulka ilaahayna taasi inay ama saabiqadu ama ta dambe amaaro leedahay oo ah ruux kastaba in loo dhib yaraynayo wixii loo abuuray waaba axaadiisa ta inooguma dambaysa ama qur-aanka naskiisana inooguma sugan laakiin muhimku waxa weeye inaga waxbaa layna faray wixii baan gudanaynaa ama maxaa horreeyey iyo maxaa dambeeya taasi waa wax naga qarsoon waa shay qeyba oo haddaynu dee caqligeena ku doondoono khaasatan qadarkii iyo asraartiisa inaan ogaano oynu bal xikmadiisa helo ma gaadhi karno tawqiifkaa inaan raacno un mooye haddaba ninkii baa yidhaha tacjabu min dalika fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul idaa mara hadduu maro binudfati nudfadii isintani wa arbacuuna leylata labiyo afartan cisho habeen ay dhaafaan ay maraan oo ujeeddadu markaa hore nudfadu raximkii ay gashay labiyo afartan habeen marka lagaba joogo bacasa allahu ilayha malakan malag baa ilaahay usoo diraya fasawarahaa rabuka maa shaa ilaahay rabbigaa wuu suuraynayaa si uu doonay isagu iraadeeyey dee markii horena cilmigiisii kuba sabqay ayuu isagii ku markaa suuraynayaa taasba weeye kollay taswiirkani hadday tahay un dee waktigaa nudfada xadiidkii horena waktigaa dabadeed inay suurayntu ahaydba qur'aankana iyada taswiirku waa yimi inuu nadfo yahay calaqo yahay mudqo yahay haddana markaa bal inta markaas dee lafihii laba abuuro haddana lafihii la huwinayo hilibkii waata qur-aankii nooguma sugan laakiin taxdiidka dee muddadu intay qaadanaysa taas baan qur-aanka inooguba sugnayn waatan xadiidna kama faa'iidaysanayno walow labadan xadiid daahir ahaan ay yar kala duwan yihiin bal tan waxaan kaba dhigaynaa tan sida dee qaadiciyaadiyo ay kuma fasireen uun imika halkan waana malaa umuuraha u bukhaari aan usoo saarin xadiidka taswiirkan hore waa kitaabo un amaa ficilkii dee iyo fulintii waa s kitaabo ahaan laakiin fulintii iyo takhdiidkii waktigaa dabadeed buu dhacaya markaa dee wixii uu hilib noqdo bal afartankaa saddexaad ba hada ama dee waktigan wakti ka dambeeyo unbuu horta dhacaya bacas allahu ilahi malakan fasawaraha wakhalaqa wuxuu abuurayaa samcaha wabasaraha wajildaha harageediyo walaxmaha hilibkeediyo wacidaama uma qaala wuxuu odhan yaa rabbi adakarun am unha ma wax labaa mise oo mid la dig fayaqdii rabuka maa shaa de wixii ilaahay subxaanaه watacaala si iraadeeyey baa loo bayaaminaya isagiio wixii uu doono oo ama dekarnimo ama unsa ahaan baa rabbi xukumaya wayaktubu اlmalaku malaguna arinku weli waa kitaabe eh waa qoraya uma yaquul wuxuu odhanaya ya rabbi ajaluh ajashiisu maxay tahay fayaquulu rabuka maa shaء rabbigaabaa wuxuu odhan wixii uu iraadeeyo waana waxaa u horeeyey ee cilmigiisii kuba sabqay rabbi hore ugu sii qadaray tii baa loo sheegayaa malagii wayaktubu lmalaku malagina waa qoraya dee markaa muddadii cumrigiisa uma yaquulu yaa rabbi risquh ay maa risquh risqigiisuna muxuu yahay fayaqdi rabuka maa shaء wayaktubu lmalaku uma yakruju lmalaku waa la baxayaa malagii bisaxiifati saxiifadii fii yadihi gacantiisa ku sugan oo adigu dee markaa hore waxaa qeybay ahayd imika waa tan iyagiiba ay ka war heleen malagii ama malaa'igtii almuwakaluuna bilarxaam oo kaleo dee qeybkii ay marka hore wax qarsoon oo ay ahayd ayaa lagaba soo saarayaayo ay usoo baxaysaaba dee arrinkan dee iyaga mushaahadada uba noqonaye bal adigu wuxuu la baxayaa saxiifadii oo fii yadi falaa yaziidu ma ziyaadinayo calaa umira walaa yanqus wixii la amray waxba kuma darayo kamana nuqsaaminayo ee wixii la amray unbuu u qorayaa ti unbaba uba qornaanaysa xadiidka weli duruq buu leeyahay kelimaadna way noo dambaysaa kolley alfaadihiisana marka la eego afartan ama shan iyo afartan waa taa waan aragnay labiyo afartan halkan way nooguba sugan tahay iyadoo xataa riwaayadiisa afartan ay dhacdayna arbaciina leylana riwaayaadka way kuba sugan tahay libidcin arbaciinana way kuba sugantao bal markaa xadiidka horta ibnu mascuud afartanun mooyaane wax kale kumay imanoo ina iskhilaafyadoo ruwaad badani ay warinayeen kumay iman xadiidka anasna taxdiid ma laha xagga marka la eega muddada axaadiid kale oo baabka kuba soo aroortayna afartankaasi haalib iba yimaadeen xadiidkan xudayfat ibnu asidan hayno afartankiina waa ku yimi oo waafaqsan xadiidkan ibnu mascuud isagoo labiyo afartanna waa tan aan aragnay libidcin wa arbaciinana waabay jirtaa iyadoo bal maalan taas oo kale oo shan iyo afartan shaki meeshi markaa culimada qaarkood kolley waxaabay kaba dhigeen dee ajinadoo iskhilkhilaafsan ay dhici kartay lakiin xadiidku waa xadiid keliya abudufiilna waa laga wariye oo xudayfe isaga kaba sii warinaya waxaa dhici karta markaa qadarkii inaan u dabdisnaane ee aan kuba xambaarno in xadiidkeennii kale ee ahaa afartanka laguba xambaaro taas oo kale e bal markaa afartankaa haddaan kaa hore kuba wada daysanana afartanka labaad dee markan uu galo ay dee kolley xaaladii horena wax iskaga bedelayaan waxaaba ah inaan kuba xambaari karna tan ah in waktigaa looba imanayo inay laba xaala tilmaamod markan taswiirka iyo takdiidka iyo abuurkuna waa waktigaa markuu hilib noqde laga yaabaa fi arbaciin athalis oo kale ama arbaciinka saddexaad laakiin arbaciinka labaadba imaatinkan xadiidkan xudayfe inooguma sugan inay arrinku yahay kitaabo ahaan oo marka hore ay tahay markii dambena dee ficil ahaan iyo wixii markii hore la qoray lama fulinayo abuurkiisii umuuraha kala duwan uba ahaa kolley waana san dee aimada qaarkood ay kuba jamciyaan ay halkana ay bal maalan leyn xagga marka la eego umuurahan dee lababa qorayana maha macnuu waktigaasaa la bilaabaya risqigiisii oo waktigaasaa ilaahay qadaraya ajashiisii markaasuu qadaraya dakar ama unse u yahay iyo shaqaawo arrinkani waa qadar horeeyey oo qabla khalqi الsamaawaati wاlardi waxaan ilaahay subxaanaه watacaala sii wada qadare arrinku wuxuu noqonayaa un malagii baa loo muujinaya ama malagii almokal biarxaam ba fulintii iyo waxyaalaha caynkaasana e waaba la farayaayo waa amar malagii la amrayo loo muujinaye arrintu markaa maaha in taqdiirku markaa bilaabmayo qadarku waa ka horreeyey ee tani waa wax malaa'igtii loo muujinayo waktigaas ee qadihii ilaahay laakiin waktigaa waa kasii horreeyo bal markaa xadiidku weli duruqdiisii kamaynaan bixin xdثnا أحمد بن عثمان النوفلي قال أخبرنا أبو عاaصم قال حdثnا بن جuريج قال أخبرني أبو الزبير أن أbا الطفيلي أخبره أنه سمع عبدالله بن مسعوud يقول وsاq الحadيث waa kii mkan kaba soo baxna بmثل حadيث cمر بن الحاrث oo marka la eego abu zubayr markii hore camr bn xaaris baa ka wariyey makana ibnu jurayje xadiidkiisoo kale ayuunbuu wariyey waa walow xaafid yidhaaho markaa riwaayadan oo dee matigii muu sheegin alla sanadkii waa kan muslim inoo sheegay si waxay saddex iyo afartan ahayd isaga laftigiisa ibnu jurayj xadaثnي محamed بن أحmed بن أbي khلف qال xadaثna yaحya بن أbي bukayri qال xadaثna زhayr أbu khaysmةa qال xadaثnي cabdاللahi بن caضاء أna ckrmةa بna khاaldi xadaثhu أna abا طufayl xadiثku wa xadيث abو طufayl عan xudayfa xadaثhu qaal dakلtu عalى abi صريxةa xudayfaةa بn asidin الغifaariyi waa kunyadiisii abu sariixa la odhanayay xudayfa ayaan u soo galay faqaala wuxuu uhi samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay isagoo leh biudunaya hatayn labadaydan dhegood baan ku maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo ina nudfata nudfadu taqacu fi raximi arbaciina leylata waa riwaayada aan lahayn afartanki usiya xadiidkii ibnu mascuud iyadoon wax ziyaada aan lahayn shakinaanu kuba jirin bay noo timi uma yatasawaru calayha almalaku kolley nusqooyinka malaa halkan khaasatan nusqooyinkii malaa mashaariqada san unbaa dhacday saad maqaaribada oo kale iyo tasawaru oo siin ah tasawurkuna bimacnaa waxa weeyaan waa sa shay dusha lagaga yimaadaa tasawur la yidhaha sida aqalka oo kale iyo wixii dusha loogaba soo dhaco iminka halkan waxa weeyaanun dee malagii raximka loo wakaashay ayaa imanayo weeyaan oo bimacnaa yanzilu baan kuba fasirayna yatasawaru calayhi calى nudfati almalak qaala zuhayru xasibtu qaala wuxu uhi aladii yukhaliquha macnaa suuraynayo weeye oo isagu yakhluquhana way taalaayo dee ilaah baa abuuraya isagu waa kii laakiin shaqadiisii ay ahayd oo bal waxaad moodaysaa xaafid markuu soo noqonaya lafdigan yukhaliquha inuu kuba soo noqon laye waxa weeyaan suuraynaye shakligan iyo suuradan iyo waxyaalaha dee wadiifadiisa iyo xilkii loo dhiibay ee ilaahay subxaanaه watacaala isaga wadiifadiisa iyo shaqadiisa ka dhigay bay ahayd fayaqulu wuxuu odhanaya yaa rabbi adkrun aw unhى madamir midlabaan mise waa dhedege fayajcalhu llahu dakaran aw unhى dee waa uu ka dhigayaado wixii u horeeyey baa loo sheegayaayo dee ti buu isna qoranayaa uma yaqulu ya rabbi asawiyinku dee caafimaad qabo xubnihiisu ay u dhan yihiin oo taama miyuu yahay aw gayru sawiyin mise mid aan dhammayn weeye fayajcalhu llahu ilaahay wuxuu ka dhigayaa sawiyan aw gayra sawiyin oo waa loo sheegayaa weeye wuxuu kolba abuurkiisu siduu yahay waana wixii hore sabqay qadihii ilaahay kuba sabqe uma yaqulu ya rabbi ma risquhu ma ajalhu ma khuluquhu oo khuluqiisii xataa uma yajcalhu llahu ilaahay baa wuxuu kaba dhigayaa shaqiyan aw saciidan xadiidka xadiidkii maan kaba soo baxnay alfaadihiisii qaar un weeye waana in arrinkani wuxuu ka dee ku xidhan yahay un taa hore iyo saabiqadii hore iyo wixii hore horeeyey qadihii ilaah iyo qadarkiisa kuba horeeyey malagiina umuurihii baa loo caddaynaya loo bayaaminaya dee shaqadoodina markaasay malaa'igtii loo wakaashay ay qabsanayaan xdثnا cبdالوارث بن cبدالصمد قال xdثnي أbي قال xdثnي ربيcة بن كلثوم قال xdثnي أbي كلثوم عن أbي الطفyل عن xdيفة بن أسيد الغفاaري صاaحب رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رفع الحdيث xadيiثkana uu kor yeelay إلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ومxuu hi أنa ملكا موkلا بالرحم ملg loo wakaashay رحمka إذا أrاad الlه marka ilaahay doono an ykلqa inuu abuuro شhayئa بإذن اللh bidcin arbaciina leylatan lafdiga waa ti aan markii hore soo yar wada horreysiisanay kolley sharaxana nawowi waa yar qabanayaaba uma dakara naxwa xadiiثihim ninkan dambena waa kulhum ina abudufayl baa markii hore laga warinayay kol cikrimat bnu khaalid baa kaba wariyo saynu sooba aragnay mar waxa weeyaan abuzubayr baa kaba wariyey waxaa kaloo hore aynuu soo marnayba waxa weeyaan riwaayada abuzubayr in camr bn xaaris iyo rag kale adigu ay si yar bedbedelayeen bal haddaba in lafdigoodii oo kale ayuu sheegay kuwa hore naxو xadiiثin waana ti aynu soo marnay dee khaasatan wixii intaa ka dambeeya libidc و arbaciina leyla un mooye inta kale xdثnي أbو كاmir فضyل بن حuseين الجحdري قال xdثnا حmاd بن زaيد قال xdثnا عubayd اللhi بن أbي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحadيث أنه qال kaleca way nagu soo yar noqdeen rafcayo iyo bluqiyo dee waa alfaadihii un rafciga wuxuu rasuulka ilah yihi in allaha caza wajala qad wakala wuu wakaashay wakala biraximi malakan malag baa shaqadiisu ay tahay raximka iyo makaanka iyo wixii gelaya iyo waxaa ilaahay kuba abuurayo fayaquulu bal markay waxgalaan ee ilaahayna uu qadaray dee inuu waxaan abuuro waxan aanu soo dhicin ayaa malagii wuxuu odhanayaa almuwakal biraxim ay rabbi nudfatun haadihi nudfa nudfa ay tahay dee waa ogya ilaahay macnaa maxaa dee arrinta ka dambaynayo wixii isaga la farayuu sugaya in ilaahay u caddeeyo ay rabbi calaaqatun haddana waa martabo dambe waa xadiidkii anasan sheegaynay muddo kuma sugna laakiin waxaan soo ogaanay afartan fartan inay tahay ay rabbi calaaqatun ay rabbi mudqatun faida araada allahu ilaahay hadduu doono an yaqdiya inuu qadaro khalqan oo halkan waxani aanay iska baabiin aanay soo dhicina ilaahay uu ibnu aadam iyo uu wax ka abuuro haddii ilaahay doono qaala wuxuu odhanayaa qaala almalaku ay rabbi dakarun aw unha waa marka la suuraynayo ee taqsiidkiisii la dhamaynaya ma wax la baabisa waa dhedegya shaqiyun aw saciidun fama risqu fama lajalu fayuktabu gud kadalika arrinkaas baa la wada qoraya fii badni umi caloosha hooyadiisa oo ku sugan baa waxaa loo wada qoraya wax isbedelayana maaha dee adduunyada marka uu soo baxana ee uu weynaadana haddii uu ahla sacaada ahaana camalkii dadkaa fiicfiican baa loo dhib yaraynaya hadduu dadka xunxun ahaana camalkan kale ayuunbaa u fududaanaya kolba mid baa u fududaanaya ee waxaa horena way jireen laakiin haddana waxaan waa waxa ikhtiyaarkiisa kulaba imanayo dee iraad dee isagii uu laba imanayeen ahayn wax lagu qasbayo oo dee sa ruuxa aan caqliga lahayn een garashada lahayn ee bal ama inta xoog dee la qasbaye leeya waxaan ilowba ilo dirqi kuba samey arrintiisu maaha ee dee waa tan walow dee umuuraha kale iyo cilmigaa ilaahay dee sabqi ay jiraan kole axaadiisii kale ay noo soo socotee baabkaas ahayd xdثna cثman بن abي شhaybة وزhayr بن xrb واسحاq بن ibrahيm وlفd لزhayri qala isحاq أخbarana وqala الآkخrاni xadثna jrيr عan maنصuر عan sacد بن عubaydةa عan abي cabdالرحمن وabو cabdالرحمن السlmي cabdاللh بن xabيb عan عaliyi qaala kuna waxanu ayn fي جanاaزة as baanu joognay fii baqiici algarqadi halkan xabaalaha reer madiina ay wax ku aasaan ilaa maanta waa halkii uune baqiicu lgarqad meesha la idhaaho ruux baa lagu aasayey oo halkaasaanu joognay faataana waxaa noo yimi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa noo yimi faqacada wuu fadhiistay waqacadna naguna waanu fadhiisanay xowlahu hareerihiisii baanu fadhiisanay qabrigiina waa la joogaa wamacahu rasuulka ilaahay maciisana waxaa id miqsaratun ul waa ushan yaree dee ruuxoo kolley ama uu qaatee hadduu hadlayana hadduu doono uu yar iyada wax ku fiiqo kolkol kilinkilada gashan kareen ul weyn aan ahayn taas baa miqsaro lagu magacaaba bal adigu ul yar buu watay rasuulka ilaahay uu sitay oo maciisa ahayd waanu fadhiistay fanakasa wuxuu foorariyey madaxiisii kolley ficilkana haddii thulaati lagaba dhigo nakaso oon la shadin iyo haddii la shado labaduba macnahaasun buu leeyaho waa madaxiisii buu foorariyey siduu ruux dee fikiraya ama dee isagoo kolley mahmuum ahoo dee fikiraya oo kale xaaladiisa uu foorarsaday fajacala waxaanu gudagalay yankutu inuu ku gugujinayo ama saa ugu yar xarxariiqayo dhulkii bimiqsaratii ushiisii oo rasuulka ilah de waa ruuxa fikiraya oo kale siuu yeelo uu foorarsaday rasuulka ilaahay ushigii buu saa dhulka ugu yar xarxariiqayu saa dee taasoo kale ugu jeexjeexayey ama saa u yar xarxariiqayey waa ushii bal waa say kuba fasireen haddii la idhaha dee uu ku gujinaya saasuu la yar dhacdhacayana waa macnaha un adigu waa xumaweyn ruux fikiraya oo dee mahmuuma si xaaladiisa iyo shanigiisu yahay baa rasuulka ilaah isagoon hadlahayn ushiina saas ama yaraydu haysiya cuudkii yaraa saa dhulkii uu saa u yar marmarinaya aamusan oo foorra ayuu kaaha muddo uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay dadkina way fadhiyaan dee waa la aamusan yahay ruux san dee markaa hadlayaa ma jirto rasuulka ilaahay iyagiina waa kan aan laba hadlahayn maa minkum idinka idinka mid maaha min axadin shaksi kaba bedelo maa min nafsi nafi ma jirto manfuusatin la abuuray oo ma jiro shaksi weeye idinka idinkaa mida ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati wannaar ilaa ay jirto waqad kataba allahu ilaahay waa qoray makaanaha meesha ay leedahay iyo halkay kaba degayso min aljannati wannaari ilaahay uu qoray wa ilaa waqad kutibat waada bana halkii hore no maa min nafsin manfuusatin ilaa waqad kutibat weeye oo ma jirto naf ilaahay abuuray ilaa ay jirto waa la qoray shaqiyatan xaalay tahay mid shaqiya aw saciida macnaha waxay tahay ma shaqiya ma saciida waa wax qoran ilaahay cilmigiisii azaligaha u sabqay horena looguma qoray qaala wuxuu uhi cali bnu abi aalib faqaala rajulu nin baa yihi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow afalaa namkusu miyaanaan kol haddii arrintuba taa tabo waxaan igu imaka dee bilaabmaya aanay ahayn oo ruuxu kolba markuu camalkii la yimaado uun jannadiisu iyo naartiisu aanay tan kaba ratimayne u horeeye uu jiro miyaanaan nagaanahayn oo naan ku kaaftoomahayn calaa kitaabina kitaabka iyagaa hore naloogu qorayoo wanadacu aanaan kaba tegayn calaa camala camalka dee kol haddii imaka dee waxani uu yahay wax hore oo la dhameeyeyba camalkan aan la imanaynaa maxay faa'iidadiisu tahay miyaanay ahaynba inaan iskaba dayn oon sugno uun camalka iyagaa ama kitaabka iyagaa aan taasun ictimaadsano faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yihi man kaana ruuxii ahaaday min ahli sacaadati dadka iyagu sacaadada ah oo ninka saciidnimo hore ay u horeysay fasayasiiru wuxuu ahaanayaa oo loo dhib yaraynaya ilaa camali ahli sacaada dadkan liibaanta iyo sacaadada uhelkaa shaqadoodiibaa iyo hawshoodiibaa loo fudaydinaya xaggiisa u ahaan oo loo sahlaya waman ruuxi kaana aaday min ahli shaqaawati dadkaa shaqaawada uhelka ah acaadana allahu minhum ayaa fasayasiiru ilaa camali ahli shaqaawa isaguna wuxuun baaba u dhib yaraanaya u sahlanaanaya dadka ahla shaqaawa camalkoodii taas buu yihi faqaala waxaan u yihi rasuulka ilaahay icmaluu may camalka hadaynina taa hore war uma haysaan wax idiin qoran iyo wax idiin horeeyey wixii idinka waajibkiina ahayd gutag taasba weeye waayo icmaluu sameeyan oo camal fala fakullun shaksi kastaba muyasarun waxaa loo dhib yareeyey waa limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray ayuun baaba ruux kasta loo dhib yaraynaya oo ama ahlu sacaadati dadkaa sacaadada uhelkaa fayuyasaruuna waxaa loo sahlaya loo fudaydinaya licamali ahli sacaadati wa ama ahlu shaqaawati fayuyasaruuna waxaa loo dhib yaraynaya licamali ahli shaqaawati uma qara'a rasuulka ilaahay wuxuu aqriyey faama man acdaa wاtaqىa wasadaqa bاlxusnaa fasanuyasirhu lilyusra waama man bakila waاstagnaa wakadaba bاlxusnaa fasanuyasirhu lilcusra oo dee waa xadiiskiisan ayay la macno tahay oo ilaahay wuxuu ihi faama man shaksigii acdaa bixiyey oo wixii dee isaga xaajadiisii kaba badnaa ama fadligii maalkiisa ahaa ee sadaqaystay la baxay ama wixii waajibkaaba bixiyee gutay wataqaa ilaahay ka cabsaday oo macsiyadii iyo shirkiiiyo waxyaalaha kaba dhowrsaday iyo maxaarimtii wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagga badnayd oo waa kelimadii towxiidka oo dee ruuxa muwaxidkaba ah jannana waa lagu fasiro dee ruux taa rumaysan oo u dee shaqaysanayaba kacaynkaasee sifadaa laba yimi fasanuyasiruhu waxaanu u dhib yaraynaynaa lilyusraa waa khasladii fudayd ka badnayd waa camalkan dee saalixaaba ama waaba dee jannadii oo kale taas baa loo dhib yaraynaya dariiqeedii iyo camalkeedii wa ama man bakila ruuxii isagu bakhaylay ee wixii ilaahay siiyey ku bakhaylay ee xaqii bixin waayey lagu lahaa wastagnaa kaaftoomay oo dee maalkiisan iyo waxaan uu leeyahay can rabbi iyo taasba dee si isagu isleeyahy cid ka kaaftoomi kartaa maba jirtee kaa ku kaaftoomay wakadaba beeniyey bilxusnaa tii wanaagga badnaydba waa kelimadii towxiidkii ama dee jannadiiba waa beeniyo dee waa ninka leba noloshan adduunyo u mooye wax kaloo uu rumaysayeyba aanu jirin fasanuyasiruhu waxaanu u dhib yaraynaynaa lilcusra tii adayga badnayd marka icmaluu fakulun muyasarun weeyo ahlu sacaadana yuyasaruuna licamali ahli sacaada wa ahlu shaqaawa yuyasaruuna licamali ahli shaqaawa kale axaadiisu way noo socon bal xadiidkan cali mooye de waa axaadiid kaloo inoogaba sii dambaysa oo cimraan ibnu xusein iyo bal xadiidkiisii ayaabaa inoo dambeeyo kolley casharka ma wada gaadhayna iyo jaabir iyo xadaثna abubakr bn abi shaybata whanaad bnu sariyi qaala xadaثna abulaxwasi can mansuuri bihada اlisnaadi fii macnaahu waa xadiidka hore macnihi wa qaala waxaanuu yihi cali baa odhanaya faakhada wuxuu qaaday cuudan qori ayuu qaaday oo rasuulki ilaahay walam yaqul muu odhan oo dee waa qorigan dhulka ku xarxariiqayey walam yaqul muu odhan miksaratan halkaa riwaayada hore وqال بن أbي شhayبة في xadيiثi عن أbي الأxوaص ثuma qرأa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم halkaa hore ثuma qرأ un ay ahayd rasuul الlahi baa la socotun de waana isla macnowne xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi وabu saciidi اlashaju qaluu xadaثna wakiicu iska kacin iska ega عليكم السلام سعيد خير أهلا. جي. حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبي- بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كل سنة كنا وادد إن سوى دارك ترني عشر كنا ويسكير ليرايا وان دي- وانا إمكا حصما سعد بن عبيدتنا وان تابعي إن هرو صامرين لكن كل سعد بن عبيدة إسنا رجال ستة كوامدة إسنا دبقات إن أهملا إن يربو كان كوي هيبا تيرو كاسوا سعد بن عبيدة كلي markaa mawla cabdiraxmaan ibn اlasar ninkana waa sacd ibn cubayta laakiin labadooduba dee waa hiqaat ruwaat can abi cabdiraxmaan الsulamiyi can caliyin qaala wuxuu yihi cali bn abi aalib kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam daata ywmi jaalisan wa fii yadi maqbarana waa la joogay wa fii yadi gacantiisana cuudun baa ku sugnaa yankutu bihi dhulka saa ugu mudmuudayo ama saa ugu yar xarxariiqayo suu imaam nawowi ay kuma fasireen farafaca raasahu dee isagoo ruuxu dee fikiraya oo hami iyo ama mahmuuma sida shanigiisa oo kale markaasuu madaxiisii sare u qaaday agtiisiina waa la fadhiyaa faqaala wuxuu uhi maa minkum min nafsin idinka mid maaha idinka naf ilaa waqad culima waa la ogaaday manziluhaa halkay degaysa iyo manzilkeeda min aljannati janno xaggii ka xaggeed kaba ahaaday wa naari naar adigu waa halka maqcadkeeda janno ama naar iyo halkay gelayso waa wax la og yahay dee iyo og maha dadka og maaha dee ilaahay baa subxaanaه watacaala cilmigiisii asarigaa waa kuba sabqay malaa'igtii dee marka dambe loo muujiye khaasatan ilmuu calool galo weeye inta hore iyaguba ma oge markaa uu calool galo loo la gaadhsiiyo dee umuuraha kitaabada dambe ay dhacayso iyagiina way ogyihiin ciddii wadiifadoodu taayba ahaydbe waa wax la og yahay isagoon dhiman isagoo bal matalan taas waa arrintu waa wax dee la og yahayba manziluha min aljanati wannaar qaal waxay dhahen ya rasuul اllahi falima nacmalu kol haday arrintu taa tahay oo wixiiba arrin laga dhameeyey ay tahay maxaanu u camal falaynaa maxaanu dee waxa weeyaan u camal falaynaa afalaa natakilu miyaanaan ictimaadsanahayn oonaan cuskanahaynun wixii noo horeeye kitaabkaa nooguba qornaa oonaankaa markaa hawshiiba farah kaba qaadayn iyo camalkii qaala rasuulka ilah wuxu uhi laa may waxa weeyaan laa ay laa tatakilu weye ee icmaluu sameeya oo camal fala waxaan laydin faray la kaaleya wixii laydinka nahyey kaba dheeraada fakullun muyasarun lima khuliqa lahu dhammaanba waa loo dhib yareeyey wixii loo ab fakullun macnaa waa shaksi kastaoo dee dadkii kaa mida muyasarun waxa loo saaray waa kullu waaxidin minkum muyasarun lima khuliqa lahu wixii loo abuuray uma qara'a wuxuu aqriyay rasuulki ilaahay faama man acdaa wataqa wasadaqa bilxusna ilaa qowlihi fasanuyasiruhu lilyusra waana xadiidkii makaan kaba soo baxnay xdثna محamed بن المسنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan maنصuر والأعمشh أنahmaa samعaa labadoodani waxay maqleen سacد بن عubaydةa يxadiثhu isagoo u waramaya an markaasoo يxadiث عan أbي cabdالرحمن السلمي عan عaliيi oo سacد بن عubaydةa waxay ugaba markaa ka waramay abu cabdiلرaحmaan الsulami abu cabdiلرaحmaanna cali بn abi aalib waana xadiidkii binaxwi kii horeynu soo baxnay un mid laba mid ah bal xadiidkii cali kolley halkaasi inooguba dhan yahay axaadiis ay noo soo socotaana waa la macno kolley baabkuna inooguma dhammaanayo wixii kalaama inoo dambeeyeyna casharka kolley muddan kusoo jirnaye bal meelaha qaarkood waxay inoo yar dambeyn doonto casharada markaa xadiisyada kale ayunbu inoo raaci doone bal xadiidkan baan ku yar darayaa kan jaabir iyo bal masalan ayaan jaabir baan ku daraya walow cimraan ibn xusein kuwiisa israaceen xadaثna axmed ibn yunus qaala xadaثna zuhayr qaala xadaثna abu zubayr xa وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmة عan abi زubayr عan jaabiri qaala jaa waxa yimi suraaqaة bnu maliki bnu jucshumin waa صxaabigii suraaqaة bnu maalikee maalintii hijiradana rasuulka ilaahiyo kaba daba tegay aayadda weyn isagoo arkay iyo mucjizada weyn ninkaas ba waa bacda islaamihee yimi marka waa fatxu maka intii ka dambeysay un oo qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi bayin lanaa noo caddee diinanaa diintayada noo caddee waa umuurta diintayada kaannaa siyoo khuliqnaa nala abuuray al'aana imaka oo si wax imaka nala abuurayoo waxaanu diintii ka garanaynaaba aanaan jirin oo aanay jirin noo sheego bal imaka dee umuurahan khaasatan wuxuu weydiinayu noo caddeeyo si waxaanaan cilmi hore macrifo hore nu leenahay yaa jirin imikuu nala abuuray oo dee iyadoonaan wax alla waxaan garanaynaa aanan jirin saas oo kale bal noogu bayaamiyo noo caddeeyo wuxuu leeyahy si fiican noogu caddee bal umuurahan aan ku weydiinayo فيma الcamalu muxuu yahay فيma alcamalu اليوma camalkan maanta lala imanayaa muxuu yahay kolley aniga fiimaabaa ii taala dee kol haddii maadu istifaamiye ay tahay oo xarfu jir garana alifteeda waa la goyn jiray hadday kitaabada tahay iyo hadday dhawaaqa tahayba bal taas ba waxa weeyaan waa la goyn jiray bal waxaad moodaana nusqooyinka qaarkood iyo ruwaad marka la eego xadiidka dee siay barhkood kuba sharxayeenna inay taa ahayde dee waa asalku taas bu weeye waana aniga laakiin wax ka duwan ba ay taale fima alcamalu اlyowma kolleyna dee markaan alcamal xidhiidhinayna hamsatu wasliga aridayna aliftu way dhacaysaabe afima ta dambe iyadu maaha tan ta dambe waa maadu waa ti mawsuulada ahayd ama waa taa khabariyada ay kaba cabirayeen oo iyado alifteedu waa caadi iyadoo xarfu jar kaba horeeye waa ta istifaamiyadu maan ujeedaa ta hore ta labaad iyadu waa san afima ma wixii weeye jafat ay engegtay bihi isaga alaqlaamu aqlaamti wajarad ay ku socotay bihi isaga almaqaadiru maqaadirti am fima nastaqbil mise oo fima nastaqbil fima nastaqbilu tan dambana waa maadii mawsuulada ahaydun aliftii way leedahay waa waxyaalo imaka aan ka hortegayno oo imaka aan bilaabayno macnaa su-aashiisa waxa ay tahay rasuulki ilaahay uu weydiinaya weydiisayna inuu uba bayaamiyo si waxaanay wax horay ka garanayeenba aanu jirin camalkan lalaba imanayo macnaha ujeedada camalkani waa waxaan ka dhalanaya hawaab iyo maqaadir iyo taas iyo waxa lagu helaye lagu mudanayuu leeyahay wax horeeyey oo ilaahay cilmigiisii asarigaa kuba sabqay hore loo qoray qalankii iyo khadkii lagu qoray aanu qoyanaynba oo qadarku uu ku horeeyo oo kuba socday miya mise waxa weeyaanuun waa wax imika aan gudagelayno macnaa ujeedadu camalkan markaan kolba la nimaadno ayuun baa wixii ka ratimayay iyadoo wax horeo lasii qori jirin kolba camalkan lala yimaadun bay wax kaba ratimayaan iyadoo wax hore oo cilmigii ilaahay azaligaa kuba sabqi aanu jirin xaalku see buu yahay qaala wuxuu uhi laa arinku maaha dee waa fima nastaqbilu dii waye nafyigu maaha wax imika la bilaabayo uun waa wax dee saa dee qadariyadu ay yidhaahaan oo kaleo cilmigii ilaahay hore wax kuba sabqay aanu jirin oo imika kolba wixii ruuxa kaba muuqdo un arrini ay kaba ratimayso kolba wixii kaba muuqda iyadoo wax hore u horeeyey oo la qoray oo ilaahay og yahayba aanu jirin arrinku maahe bal fima jafat bihi alaqlaam waa waxay aqlaamti iyo qalimadii lagu qoray waqti hore inta la qoray ay engegeenba wajarad bihi maqaadiru maqaadirtuna ay kuba socotay oo dee ujeedadu qadihii ilaahay qadarkii ilaahayna uu ku horeeyo oo kuba sabqay qaala markii rasuulka ilahi saa ugu jawaabu nink wuxuu yihi suraaqa fa fima alcamalu dee kol haddii arrintuba ay tahay ruuxii shaqi ahaa iyo ruuxii saciidka ahayn hore intaanay adduunyaba imanba arrintu way qoran tahay kii halkii uu janno ka gelaya ama naar kaba gelayana oo wax la cayimay horena ilaahay usii ogaa una sii qadaray loona sii qoray wax isbedelayana ma aha shaqadan aan la nimanayna maxay faa'iidadeedu markaa tahayba maa dee la isuga uun saa dee markii horeba ay ku yidhahaan falaa natakilu ama afalaa namkusu calaa camalin de maalka afalaa namkusu dee wixii naloo qoray oo calaa kitaabina si cibaaradii hore ay kaba cabireen afalaa namkusu calaa kitaabina xadiidkii makaan kaba soo baxnay ee cali bnu abi aalib warinayey ama lafdigii kale dee isaguna taa kuba dhawaayeynu isagana halkaa kuba soo maray oo ay balmata yidhaaheen de afalaa natakilu calaa camalina marka calaa kitaabina fafima alcamalu qaala zuhayru zuhayr baa wuxuu yihi uma takalama uu hadlay oo abu zubayri bishayin shay lam afhamhu aanan fahmin fasa'altu dadkii baan weydiiye maa qaala muxuu yihi faqaala kii aan weydiinayey baa wuxuu igu yihi wuxuu yihi isagoo xadiidkii uu soo naqlinaya ay tahay icmaluu fakulu muyasaru xadiidkii maka calin bu oo wax macnoo imaka halkan iyo aynu ugu sii joogsano inoo soo kordhay ma jirto hadalkan dambe zuhayrna macnaa majliskii baa la fadhiyey زhayr baa warinayo abu zubayr buu ka warinaya majliskii abu zubayr iyo xalqadiisii baa la fadhiyey xadiiskii waa sheegayey intaa hore ee uu dee isagaa ka maqlay oo uu ka maqlay ama ha xafido ama ha qoranaye jumladan dambe icmaluu fakullu muyasaru ba ama dee buuq jiray ha noqoto ama wuxuune ayaanu hagaag u maqlin waana kolley masale culimadu kutubta musalax ay kuma sheegaan markay baabka riwaayaadka axaadiisa joogaan oo haddii ruuxii wixii dee ninkii muxadiska ahaa ee sheekhiisa ay uu kaba maqlayay uu sheegayey aanu wada maqlin oo kelimo kelimaadka kii kaba mid ah ciddii kale la fadhiday ee dee asxaabtiisii ahayd uu ka hubsado ay uba sugaan oo kale waxay ka hadlaan riwaayadu maxay noqonaysaa ma dee isagii miyaa sheekhi unbuu u wada tiirinayaa intuu taas mise dee ciddii bal sheegtay ee fahamsiisay iyo buu meesha sheegaya waana san imika uu yeelay zuhayr be yeele wuxuu leeyahay markaa markay fima alcamalu dabadeed waana jawaabtii rasuulkii ilaahay ayuu zubayr waa hadlay abu zubayr laakiin maan xafidin oo maan fahmin ruux kalu weydiiye ruuxii inoomuu sheegine waa dadkii fadhiyey un majliska oo wuxuu ihi muxuu yihi oo kelimadii dhaaftay isaga kelimadaa dhaaftay intan jumladanaa dhaaftay markaasaa kiibaa ku yihi wuxuu yihi abu zubayr dee waana xadiidku jaabir kaba warinaya marfuuc ahaa jawaabtii rasuulka ilaahayna ahaay suraaqa uguma jawaabay wuxuu yihi icmaluu fakul muyasar macnaa waxa weeyaan laa laa tatakiluu cala alkitaab weeye inta kitaab wixii lai qoray kolley waan heli inta tidhaahaan faraha ka qaadina acmaashi ha ka qaadina waxaa hore warba uma haysaan muxuu yahay taase adiga wixii lagu faray uun la kaalay oo camalkaagii laba kaalay gees kalena acmaashani calaamay tahay weeye amaaray tao maxay amaaro u tahay ruuxii dee ilaahay camalkii saalixa u dhab yareeyey waa de wixii hore ama saabiqadii ayay amaaro waxani u tahay oo waxaan loo dhib yareeyey inuu ehelkeedii ka mid yahay ee walow aynaan goynahayn haddana calaamay taasi u tahay haddii dee uu camalkiiba faraha ka qaado xumaan iyo macaasi samaynayana jaanibkii kale ayay calaamo u noqonaysaa waa calaamo waaba kaa rasuulkii ilaahayna yidhi dee ama ahlu sacaadati fayuyasaruuna licamali ahli sacaada markaa arrintii waa amaaraad laakiin dee wixii horeeyeyna war uma hayne adigu la kaalay camalkii ku dadaal wixii lagu faray la kaalay taasba weye oo icmaluu fakulu muyasarun kolleyna axaadiian guud ahaan waxay inooguba suganun annahyu can tarki اlcamal wاlittikaalu calaa man sabaqa bihi اlqadar macnaa nahyin layskaba nahiyayo camalkii in fara lagaba qaado laysku haleeyo uun la cuskado uun wixii qadarku kuba sabqay taasun weeye oo acmaasha ka tegitaankeedii iyo wahsigii laga wahsanayay qadar in loo xujaysto ama macsiyo uu ruuxu ku dhacay qadar uu xujaysto bal wixii dhacay markay dhacaan taas oo wixii hore dhacay ay tay dee qadarkii waaba muuqdaay laakiin arrintii intuu wahsado isagu inuu qadarkii uba xujaysto taasi dee inaanay meesha ool eh kolley ruuxuna cudurdaar kuma yeelanayo ixtijaajka qadar macaasi uu samaynayo ama wahsi u acmaashi kaba wahsanayo taa kumaba samaynayo dee kuwan xataa imika qadarka uxujaysanaye ama wahsigoodii daacad oo kale ama macsiyadii ay ku dhaceen markay inay risqigiba wataan aragno waa wax la qoray oo waa wax qadaran weeye waa qadar wixii kalooba kaa naftiisa waa kan isagoo camalkii saalixa bal haddii lai qadaro adigu tan xujaysanaya markay risqi noqoto waa kan leh dee odhanaya ama xag la laaban xoole kuma yimaadaan iyo risqa waa loo socdaayo sababta waa loo yimaadaa ka hadduu ruuxu yidhaha waan iska fadhiyayaa oo dee wixii lai qore way imane waan ula yaabayaa kan ka hadda waa jaanibkan daacadii iyo ama macsiyadii jaanibkan xujaysanaya haddii ruux risqigii uxujaysto jaanibkaas oo yidhaaha dee wixiiba hadday qoran yihiin oo risqaygii aanu ziyaadaya nuqsaan lahayn maxaan isuguma daalin wuxuu ku tiri ruux waalan inuu yahay ama aan caqli lahayn oo waa loo socdaaya sababtaa lala yimaadaa buu odhanaya marka arrintuna waa baab keliya uuno wixii iyada qarsooni way qarsoon yihiin ilaahayna khaatimada fiican baan weydiisayna laakiin ruuxu inaanu ku talagelin dee taase camalkii isagii looba ku dadaalo gees kalena waxyaalahan kolba loo dhib yariyey ruuxana waa amaaraad iyo calaamay uba yihiinba oo dee taase laakiin waxa weeyaan takaaliiftii acmaasha shareecada ay laba timi ruuxu inuu sideedii ufidhiyo kuba dadaalana wey xdثnي أbو الطاhر qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي cمر بن الحاrث عن أbي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بhdا المعنى waa xadiidkan imikaan kaba soo baxnay وفيه waxaa kuma sugnaayn xadiidku waa kii cمر بن حاrث baa imika abu زبير kaba warinaye waa kii marka dhaweyna abu زبيr abu khaysama kaba warinaye waxaa kuma sugnaa faqاala wuxuu yihi رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kulu caamilin muyasaru licamali halkii icmaluu fakulu muyasarun baa bedelkeed waana isla macnoon ku kastoo camal la imanaya muyasarun waxaa loo dhib yareeyey licamalihi camalkiisi baa loo dhib yareeyey kolley bal waxaa inoo bilaabmaya imanka xadiid cimraan bin xuseyn oo laba xadiis oo kolley labada xadiis ba isagaa warinaya waanay kala dheer yihiin bal waxyaalo imanka kolley halkeenana waa laga yaabaa inaynu dib dee masaajisha qaarkoodna aan halkaa dambe sagaba raroon ku kusoo yar noqono xadiid kaleo abu hurairena way inoo dambeeya macnahana way wada leeyihiin bal horta halkan aan ku yardayna wallah subxana wa tacaala ala aclam subxaanaka